kulan ciyaareed kubadda cagta oo loogu talagalay saddexgalka dhallinyarada ayaa ka furmay deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug waxaana u dhexeeya ceeldibir iyo ceelguulaa tartanka ayaa wuxuu qayb ka yahay dadaalada lagu dhiirigelinaya saddexgalka bulshada dhallinyarada kobcinta kartida dhallinyarada iyo xoojinta nabadda iyo wadajirka bulshada deegaanada galmudug ciyaartan waxay fursad siinaysa dhallinyarada inay muujiyaan hibadooda ciyaareed ee korna oo loo qaado isku dhawaanshaha bulshada reer galmudug ee degan deegaanada kalgelisan galmudug sidoo kale waxaa la filayaa tartankan uu qayb ka qaato yaraynta firaaqada iyo sidoo kale dhallinyarada islamarkaana lagu dhiirageliyo inay ka fogaadaan dhalinyaro falalka keeni kara rabshadaha amniga khilaafka iyo sidoo kale tahriibka mas-uuliyiinta deegaanka odayaasha dhaqanka iyo ururada dhallinyarada ee ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inay qayb ka yihiin dadaalada lagu xoojinayo si dhallinyarada lagu samayn lahaa waxay ku mashquulaan loogana celin lahaa tahriibka iyo sidoo kale ka qayb qaadashada amni falalka amniga liida ku ah deegaanada galmudug tartanka ayaa waxaa furay gudoomiyaha ceeldibir mahdi maxamed shadoon saafle isagoo tartanka qaybka dadaalada lagu horumarinayo isdhexgalka bulshada ee dhallinyarada reer galmudug
isdhexgalka bulshadana iyo amniga iyo wax walba waa inaan aan si wadajir ahaan uga qayb qaadana dadku dad wada dhasho weeye deegaamadu waa isku dhow yihiin aad baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay soo dhowaado isdhexgalka bulshadu aad baan ay muhiim u tahay reer ceeldibirna waa caadadooda inay dadka iyo degmooyinka iyo bahda sbortiska ay si fiican u soo dhoweeyaan anigoo guddoomiye ah oo ku hadla afka maamulka taliyihii degmadana ila joogo dhallinyaradii kale sbortiska gudoomiye ku-xigeenka sbortiska degmada caliguula asna garabkay taagan yahay dhammaan waxaan leeyahay soo dhowaada waxaan diyaar u nahay inaan mar walba aan sbortiska kaalin mugle iyo xibin mugle ka qaadanno haddaan nahay reer ceeldibir anoo ku hadlaya afka maamulka waan idin soo dhoweynaa reer caliguulaad adduunkuna de markay inii yimaadaan sidoo kale ise ka sharaf badan dad ehel sharafaa tihiin annaguna waan soo dhowaynaynaa wax walboo deegaanka ugu baahan tihiin anaa inii ballan qaaday diyaar baan igu nahay waan inigu soo dhowaynaynaa ciyaartan way noo bilaabanaysaa haddee wakhtigoo yar awgeed tartan kubadda cagta ee laga qabta deegaanada ceeldibir iyo ceelguula ayaa la filaya inuu waxweyn ka tara iskudhawashaha bulshada deegaanadaasi taasoo qayb ka daalada lagu xojinayay sidii looga tegi lahay fararka bniliidda iyo kahortegidda caqabadaha rabshadaha wata dhallinyarada qaybta ka yihiin